halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa kan axmed xasan colaad oo muqdisho noogu soo diyaariyey
dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maantay idinkaga imaanaysa magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaadda gebi ahaan waxaan ku eegaynaa shirkii maalmahanba magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dowladda federaalka iyo xubno ka socday beesha caalamka kaas oo looga hadlayey hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka halka loo dhaqaaqayo marka ay dhammaato xilliga dowladda hadda jirta haddaba ismarwaa badan kadib shirkaasi waxaa ugu dambayntii warmurtiyeed laga soo saaray in laysku afgartay habka four point five-ka ama waxa loo yaqaan afar dhibic shan oo beeluhu wax ku qaybsadaan in la qaato iyo qaybta kale oo ah in deegaan lagu saleeyo qaabka doorashadu ay ku dhacayso dowladda soo socoto guud ahaan barnaamijka ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya sheekh yuusuf cali ceynte oo ah guddoomiyaha majmaca culimmada soomaaliyeed maxamuud owgeedi hilowle oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi dhinaca xafiiska ra-iisul wasaaraha kala taliya dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah nabadoon soomaaliyeed ugu horreyn su-aasha hore waxaan siiyey xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya bismilah alxamdulilah colaada waa mahadsan tahay dhammaan saaxiibada hadda doodan ku wada jirno iyo dhammaan intan ku xiran idaacadda na dhegaysanayso waa mahadsantiin waa idin salaamaya haddaan hor u galo dooda runtii beryahan si dhow ayaan ula soconay madasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo beesha caalamka shirar horey u socday ayuu qeyb ka ahaa shirkan qodobada ay soo baxeen hadda mid hadda waa lagu heshiil dhihi kara maaha wax un baa la isla gaaray laakiin oo heshiis ma aha dooda gadaal kuwii cuslaa gadaal ayaa loo dhigay sida hadda ka muuqatay qoraalka iyo oo oo aan ka wareysanay ayagana dib ayaa loo soo celin doona waxyaabii ay soo gaaraan waxaa la keeni doonaa ummadda soomaaliyeed waa loo soo bandhigi doonaa baarlamaanka soomaaliyeed oo hadda sharcidda haysan waa la keeni doonaa markaas ayaan ka hadlaynaa waxyaabihi kasoo baxo taa haddaan ku gudbo qodobada hadda issue la saarayo oo ah waxaa see baarlamaanka dambe lagu soo xulaya ma four point five-a ma deegaanba taa haddaa fikirkay ka dhiibto runtii isbeddelka horta waa soo dhaweynayaa dowladda soo socota oo qaabka ay ka imaanayso waxaan u arkaa waqtulxaadirkan hadda aan joogno in aan laga gudbi karin four point five tusaalooyin gaaban haddaan waxyar aan haddaan iftiimiyo waxaa looga gudbi karaa four point five horta maxaa keenay xal ayaa loo arkay xaq maaha isdilkii soomaalida iyo dhibaatooyinka soo maray iyo wakti loo waayey in latla tirakoobo qof walba xaqiis iyo xuquuqdiis uu helo markii la waayey ayaa la keenay four point five hadda dadkii waa la baray jidkooda waa la baray korkooda waa la baray waa fahamsan yihiin laakiin jid cusub hadda markii loo guuraayo waa in haddana la baraa dadka loo sheega hab ay ay ku qanacsan yihiin in loo sheego dad ayaa u arkaa four point five-kan in ayaga laga xaqbursi ay ka tahay dad ayagoo jooga four point five-kii keenay ayaa laftigooda u arkaa in ayaga laftigooda laga xadbursanayo hase yeeshee labada dhinac markii loo fiiriyo hadda waa lisbaray waqtulxaadirkan lagama gudbi karo tusaalehi haddaan soo qaadano wadankii xur maaha deegaanadii amni maaha tirakoob lama samayn qofka yaa dhihi kara xildhibaankaasaa leedahay labaa leedahay marka weli way taagantaa leedahay wixii
ilaa laga gaaro qof walba intaas ayaa leedahay oo lagu qancin karo ama amarakoob ha noqoto marka waxaa leedahay four point five-kii lagama gudbi karo lagama gudbo xilligan waayahay waa kugu soo laaban doonaa xildhibaan waxaan siinaa ekis xildhibaan maxamuud geedi ow hilowle bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta ula jirta barnaamijka kulanka kan waxaa mar labaad aan marna mudnay inaan ilaabo bahda v o da iyo dhammaan dhegeystayaasha weliba v o da waxaan ku ammaanayaa xilliga kan oo siyaasadda soomaaliya ay ka karsamayso amba halka iyo maaragtay ka taagan tahay su-aalo badan laisweydiinayo inay dooda tan amba maaragtay barnaamijkan in lagu qabto gudahana waa ku ammaanaya waayo inta badan waxay v o du fursad sii jirtay jaaliyadaha soomaaliya amba aqoonyaha dibadda jira anoo iyagona xaq wara oqol oo ku haboon haddana dee anunka ayaa gudihi joogna marka haddana gudaha jooga wax laga weydiiyana waa xilli ku habboonayaan le marka waa ku ammaanaya v o waayahay u gudub fikirkaas haddii aan fikri u gudbo shirka higsiga two thousand sixteen ee beryaha socday dee dabciyan ma jirto cid awoodi karta siday tahay iyo siday noqon doonta sii sheegta balse anu sidaa u arkay qof ahaan waxay tahay shirkaas wuxuu ahay shir runtii muddaanta koowaad aan lagu siinayn dhibka soomaaliya oo dhan haysta taasoo iyu tahay aheeday in beryoodka laga dhigo shan iyo labaatan sano dhibka lagu soo jiray sidoo looga bixi karaya ma aha inaan anugu aan dhaliilayo mas-uuliyiinta balse wuxuu ku beyskaraysaa markaad meelaha warwareysato ama dhegeysato in laba garab amba laba group oo siyaasadda iyagu isku haysta ee uu focuskoodu yahay two thousand sixteen siday hogaanka dalka u qaban lahaayeen isku haysta inay halkaa isugu tageen haddaan usoo laabto ta laga dhawaajiyey aheeday labada system kee la qaataa four pointy five iyo in lagu saleeyo Habka deegaanka.
anigu horta waxaan raaci doonaa mid kastoo laisku raaco oo la isku raacdo ayaanu ayaan raaci doonaa haddaan usoo laabto Laakiin- deega- deegaanka ka soo jeedo anuu lasoo tashaday constituency-ga ka soo jeeda oo anigu aan hadda codkana ku hadlaayo inta uu soo jiray four pointy five iyo inta uu jiri doono dhibana ayay ku ahaayeen kuna ahaa kuna sii ahaan doono hadduu sii jiro balse haddii uu yahay xalku hadduu yahay xal lagu badbaadinayo midnimo soomaaliyeed iyo dowladdaa jirta ee soomaaliyeed ee adduunku aqoonsan yahay haddii lagu sii badbaadinayo inaan usii dulqaadano diyaar u nahay laakiin dhibana ayaan ku ahayn kuna sii ahaan doonaa four point five hadduu sii jiro hay marka waa waa habka deegaanka habka deegaanka ee aada aaminsan tahay ayaanu aaminsannahay kaas ayaanu marka waa lagu dulmanaaya leeda dhinacan four point five ka ama waxaa loo yaqaan Marka afar dhibic shan dadka aynu isku deegaanka nahaa markaan tashanay gudaha iyo dibaddaba waxaanu isu fiirinay lixdankii markii la qaato calanka inta aanu kuraas ku lahayn baarlamaanka iyo maanta waxaan ka hooseynaa afar xildhibaan ayaa ka hooseynaa marka waxaa leedahay marka waxay waa- tahay- waa ku dulmanayna leedahay waa dhinacan ku way ku dulmanaayeen intuu sii jira four point five na kusii dulmanaa doonaan Mhm.
midda kaliya hor kusoo celila waxay tahay haddii la helo lagu badbaadinayo midnimo soomaaliyeed haddii lagu badbaadinayo amba dawladda jirta la leeyahay iyo wasaga dhex yaacaysaa aan ku badbaadino Ay.
waa ku waa ogolnahay marka waxaa leedahay dawladda soo socota ee la filayo in la dhiso deegaankaasi waa inay deegaan hataa haddii daa socada loo helo sheekh yuusuf cali caynti waa guddoomiyaha majmaca culimada guddoomiye waa la socotay maalmaha shirarkii dhacayay siyaasiyiin wax badanna aad kala socotid bal arrimahani fi- fikirkaas bismillahi raxmaan raxiim horta aragtida eh, labada dhinac oo la wada dhegaystay oo kasoo baxay shirka dabcan waa arrin ijtihaad ah qolo walba siday u aragtay ama siday danteeda ay ka dhex aragtay ay ku salaysan laakiin waa inaan ogaanaa inaunan ra'yigan ama ra'yigaas midna inuusan wayi waxyi munazaloo la soo dejiye ahayn oo laga tegi karo waxa muhimka waxaa weeye waxa shacabka soomaaliyeed oo isku raacay shacabka soomaaliyeedna weli cid warsata ma jiro oo aftilima weydiin afti lama wada shacabka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan miyigoo ku dhaqan yahay wax u tega ma jiraana weydiistay wax iska dhaaf taas inta magaalooyinka ku dhaqan wax weydiiya ma jiraan iska dhaaf muasasaadka dawladda inta laysu geeyey in waxaan laysla qaatay oo kana ama laysla diiday ama kana laysla qaatay ma jirto Ma jirto.
marka meesha loo socdo kolba waa meelihii hore oo khilaafaadka jiri jira weeye khilaafaadkaas ilaahay ha naga najeeyo ha naga nabadgelsho waxaan u malaynayaa raxmaddii baa naga maqan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi, walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka naxariistiyaa naga maqan dadka inay iskhilaafsan yihiin ka suuli maayaan ilaa qof ilaahay u naxariista moogiin macnaha had- qofka ilaahay u naxariistay ayaa khilaafkaas ah oo ka baaba'ay halkaas saas aan aaminsan marka waxaad leedahay khilaafyadii iyo wixii soomaaliya muddo eh, dhowr iyo labaatanka sana ay kusoo jiri jireen qayb ka mida waa yaala nacam soddon Dhibaatooyinkiisa, aaminsan.
qayb kulma maxamed xaaji siyaasi in badan kusoo jira siyaasaddana waa tahay shirkii maalmahan socdana waa la socotay adigana aragtidaada anigu waxaan ka eegayaa bismi illahi raxmaan raxiim ragga oo wada salaaman waxaan ka eegayaa xagga siyaasadda waxaa le what is possible ma huwa mumkin waxa suurtagalah baa la yidhahdaa waxaan suurtagelayn oo majhuula siyaasaddu kuma dhisna anigu hadda gobolka ka soo jeedo waa lugaal lugaal hadda waa ba iska baraxan tahay waa waa laga samayn karaa doorasho waana laga dhigi karaa tirakoob kuraasan hadda ka helno hadda ten point five-na ka badan waa ka filan karnaa baan qabaa haddii lagu dhiso xagga qaanuunka marka waxa weeye ma suurtogelaysaa soomaaliya oo dhan inaan halkaa wada marino mise mise lugaal keliya loo samaynaya ama gobol iyo laba kaloo raacsan loo samayn mayo wuxuu waa wax isma raacsanaa leedaha maanta is- soomaaliya isma raacsana aniguna ma helayo meelaan soomaaliya isku raacsanayn kuraas keligii lay qaban mayo shir gaarana lay dhigi mayo waan ogahay waxa iga horeeyey qaanuuniyana waxa weeye hadda ka hor waxaa lagu sameeyey eh, jabuuti waa lagu sameeyey waxaa la siiyey laba saniyo bar baan ku keeninaa tirakobi doorasho ma- waa ka dhacday embegaati waa lagu sameeyey laba sanaan ku- waa ka dhacday jabuuti labaad iyo sheekh shariif waa lagu sameeyey waa ka dhacday xasan sheikh iyo doorashadaas dambe waa ka dhacday oo waktigeeda oo sii dhamaanaya waqti- maya dib ma samayn karaa wixii weli car- carqaladihii sidoodii way u taagan yihiin gobolladii baan la wada ko- hayn tilikoob baan lahayn kuraas baan la qaybin hadda aniga kursi aad haddii la yidhaahdo ma anaa ka soo qoranaya eh, lugaal inta kursi aan rabo boqol baan soo qoranaya boqol iyo todobaatan kaba waa soo qoranaya laba boqol iyo todobaatan marka weli way taagan taha leedahay marka waxa weeye yaa itirinaya oo official iga dhigaya oo is- oo aniga isharciyeynaya si aan ku doonto kuraas mise waxaan tegaya gurigeygiiyo waxaan leeyahay inoo badiyo baasha xaggaasaa layna ku cunayo baabaha baa layna ka dhigaya oo yaa yaanu geynaya marka waxa weeye arrintu qaanuuniyan kama tegayso in hadda sida la yahay intay doonto inay qaadan doonto ilaahay baa yaqaan yaa yaqaan shan iyo toban kale inay qaadanayso laakiin inta lagu sii jiraayo inta lagu tijiray laakiin meel looga baxo oo aan anigu isku hadlayn karo oo dadku isku hadlayn karo oo dadkoo dhan ka dhexaysa markii la gaaro m- ma jirto hadda somalilan waaba dalka qaar baaba goostay kuwa isku haysta gobollo hadda gaalkacyoo kale iyo midug yanaale yanaale isku haystaa yaa kala guraya federaalka marka waxa weeye in horta sideedaba anigu waxaan booqabi lahaa war waaba ku xiiqnay bahalkee shan iyo toban sano ka badan maba qaadi karee aayad qur-aanna maahe boqol j- j- j- muxuu ahay. ina ka badaayo federaalka ina ka- ya fidnada soomaaliya waaba federaalka ha layska joojo baanba qabaa sideedaynu ahayn baynu ku qaybsanaynaa dalkeennana aan soo ceshano nin waliba hadda waxa weeye dowlad go- go-day iyo mid dad goostay iyo mid kaloo in goostay baa jooga goosasho kama duwana Hay.
haddii puntland goosato somalilandna waa goosatay jubbalandna waa goosatay koonfur galbeed waa goostay gobollada dhexe kole waa goosteen waxay taagan yihiin hal nin baa u hadlay madaxweyney leeyihiin caasimad bay leeyihiin ciidamay leeyihiin dhaqaalay leeyihiin yaa murakooda ka baxaya marka ee, fikraddaaba qalada marka weliba waxaa leedahay adiga anigu waxaa qaba sida hadda lagu joogo oo forty five-ka ah ha lagu inta xal laga helayo waayahay maxamed xaaji een caaqil muumin maadaama een nin nabadoonana aad tahay wax badanna aad la socotay wixii lagu soo dhisayey dowladihii kumeel gaarka ahay iyo tan hadda dhisan iyo midda hadda la dhisi doono maxay kuula muuqanaysaa bismillaah horta waxaa ii muuqata anigu wa- keni badanna waa idhi horta soomaaliya wax gacan ugu jiro ma ilaahay horta dalkeeda ha tuso qalbigeedana allah isu soo dumo faragelintana ilaahay ka dal- ha ka dhex saaro taas waa qodob xildhibaanku markuu og yahay inuu degme ka soo jeedo aba uu tuulo ka soo jeedo waa xanuunsana tuuladaas iyo degmadaas dhibaatada ka dhacaysa way xanuujineen laakiin markii la yidhaha four byty five aa tahay ee jidka laga soo qabto waxuu kaalaysu ka yahay wax walba oo dhibaata oo meeshaas ka jira waxaan aaminsanahay marka ama sideedii gobol ha laga dhigo ama sideed iyo tobankii ha laga dhigo degmo gobol waa isyaqaan dadku in lagu saleeyo si ninkaas xildhibaanka ah meeshaas ka yimiday shan iyo tobankii sano four byty five dadkii ku joogay degmay magacoodu ka soo jeedana wax uma tarin
tuulo uu ka soo jeedana wax uma tarin gobol uu ka soo jeedana wax uma tarin waxaan aaminsanahay see loogu gudbaa marka waxaa looga gudbi karaa ninku qofku inuu xanuunsanayo degmadu ka soo jeeday tuuladu ka soo jeeda ogyahay haddii taa la waayo four pointy five cusub yaa naloo keenin kuwii hore four pointy five ku jooga ha naloo dahay oo macnada sidooda ha lagu sii wadaa dad ha lagu sii wado waayahay xildhibaane war murteedkiina wuu ku caddaa wixii meesha ka soo baxay in labada fikradoodba la qaato four point five kii ama afar dhibic shan wixii loo yaqiin iyo dhinacii deegaankii inkastoo weli go-aano rasmiya aysan meesha ka soo bixin marka see isu qabanaysaa leeda haddii laysku waafaqo waad mahadsantaa horta war mutiirka sidaan u fahmay ama qoraalkiis ka muuqatay laba caqal ayaa meesha jira horta caqalka sare iyo caqalka hoose horta aqalka hoose mabda-iyan kama maarmo in laga saleeyo four point five waa aqalka hoose aqalka sare sida qaynuunka ama dunida ay jirto waa in qofka gobol matala ama gobol kasoo jeeda laga soo doortaa waxaan waafaqsanahay horta hadda waa isku dhex jirtaa sida ay communikeye kasoo baxay laakiin waxaan taageersanahay in laga saleeyo aqalka sare gobolada aqalka hoosena in laga sare waa laga saleeyo asagana four point five midda hadda aan ku joogno waana sababayna horey saa ugu sheegnaba telecoobka ma jiro goboladii iyo degmooyinkii dhammaan xur mu wada aha qofka adiga waxaa ku qanacan kartaa markaad tiraadid adiga kursigaas sidaan sidaana ka waaysay markaad tiraad waa inuu u qaataa mid oo la fahmi karo laakiin hadduu san u qaadin mid la fahmi karo maanta hadduu yidhaahdo dowlad goboleedan kasoo jeedaa antaas ayaa loogu gudbay yaa soo tirakoobay dadka marka mar walba arrinta oo oo shirarka haddaan soo dhaafnay iyo marxaladaan soo gudubna haddaan dib u eegno aan fiirino horta yaa dhib ku qabo ah hadda four point five mar walba iyadoon la gaarin xaqaayigii la gaarin runtii laisu sheegin yaa dhib ku qabo ah aniga waxaan u arkaa dadka dhibka ku qaba ha ha u gudbeen ama ha ku dadaalin si dalka loo nabadeen lahaa ummadda soomaaliyeed hal looga dhigi lahaa four point five meesha ayuu ku baaba'aa four point five ee dadka taageersan ama gobolada koonfureed ayaan kasoo jeeda aniga dhinacaas ayaan aragtada xooggeeda meeshaas ayaa laga keenay iyo soomaali in badan kale waa qaadatay hase yeeshee dulmi la tirsanaayo iyo dad dhibaato tirsanaayo ayaa xal u arkeen gobolada koonfureed koonfur galbeed la isku yihahdo marka dadkaas markii ay dareemeen in waktulxaadirkan aan laga gudbi karin dhibaatadan isdilkan soomaaliyana ay ku dhowdaab inay kala tagto meelo kale ay kala gaarto ani waxaan u arkaa waktulxaadirkaas ragii kasoo fikiray ama shirarkii adis ama jabuuti macnaha shirarkii soo aa socday.
soo socday runtii meel ayay soo gaarsiiyeen haddana meel looga gudbi karo waa dhowdahay waa dhowdahay ragga hadda eh, mar walba markii meelaha lasoo gaaro xisaabtanka lasoo gaaro oo oo diidan en, waa muuqataa si aan wax u badsan suurtagal ma noqone wa in ma ma noqonaysid in labadan fikradood maya hadda waqtulxaadirkan en, lagama gudbi karo four point five tusaale haddaan soo qaadano degmooyinkii markaan soo qaadano sida hadda en, en, maxamed xaaji uu sheegay degmooyinaa jira oo oo xildhibaan ay laba kun oo qoys ku nool ay ka soo heleen xildhibaano degmo toban iyo todoba kun oo en, ka nool sida buurha kaba oo kale qof xildhibaan kasoo waayay ayaa ah, dowladii aan haddaan soo dhaafnay ayaan goo- ah, ayaan- Alla.
ayaan ognahay marka dadkaas see lagu xaqiijina degmo laba kun ku noolna see xildhibaan kasoo helay mid tob- toban iyo todoba kun ku noolna see xildhibaan kasoo waayna waa in la gaarsiima qofka meeshaas in la gaarso isaga oo oo- oo xaqaayiga inuu gaaro ma oho marka waxaan isleeyahay waqtul xaadirkan lagama gudbi karo En qolada hadda eh, ama dadka asxaabta hadda u ordaayan sid bursi waayo dad kalena waxay u arkaan ayagana miiska wada hadalka siyaasadda loo diidan yahay hadda kala tagii iyo khilaafkii iyo buuqii iyo meeshii hore ayaa lagu laabanaa marka waqtul xaadirkan meeshan ayaan taageera marka waxaa leeyahay nidaamkaas een, hadda aqalka hoose lagama gudbi karo four point five hay Een, sheekh yuusuf caynte een, maadaama bulshadiina waxaa dadka siyaasiyiinta inta badan ay bat- matalayaan bulshadii bulshada wax badan kama fahamsano waxaan socda doorashana hala galaa la yidhi dowladda soo socoto iyo qaabkii lagu salay lahaa sidee marka looga dhaadhacsiinayaa bulshadii iyo wixii maadaama laba dhinacba la leeyahay ha laysku qaato
waxaan isleeyahay wax badan horta xaqaa'iqa in hoos loogu dhaadha ayay u baahanta soomaaliya markii ugu horreysay oo doorasho ay ka dhacdo wadanka dhammaantii ay ka dhacdo sagaal iyo lixdankii markii la tirinayo waxaa la taqriiban waa sideed malyan ilaa waxaa la joogaa hadda soomaaliya waa toban malyan xataa tirada waa khuraafaad meel laga soo guuriyo aan aqaan lianna ummadda soomaaliyeed inay konton sano wax ku dhow inay inay laba malyan ay ku kororto see suurtagalo tahay xataa haddii la yidhaha dagaaladii dad baa ku dhintay kuwaa ku dhaawamay kuwaa ku hijrooday ummadda waa qaxan ummadda soomaaliyeed waa saddex jibbaaranta inta taariikhda laga gaarayo taas tirada mar walbana loo soo qoro waxaan aaminsanahay inaysan saxayn midda anagu anagoo ardaya afar iyo toddobaatanka ololihii reer miyiga tiradii aan soo qaadno kacanka oo joogay ee laga baahiyey muxuu ahaay warbaahintii waagaa ee kacankiyo jooga beenay ahayd liannahu aniga naftayda ayaa nagula qasba inaan beentaa soo qorno sababtoo ah waxaa lagu qasbaa tiro soo qora haddii kale laydinka yeeli maayo dhul waxaan waxaan tagnaa aan dadba joogin ama dadka uu ka cararayo uu leeyahay lama soo marka qoraalaa ka samaynaysa qoraalan ka samaynayn waxaa loo baahan yahay horta marka hore tira xalaala in la helo ko qodobka labaad waxa weeye waxaan aan kusoo jeeda dadka hoosa loogu soo dhadhaco dadka dadka indhaha u ah ha la keeno ha tashadaa laynka qoda la aadayo ayagaa cabir kara Sida Ayagaa lagu gara- waafajinayo.
ayagaa garanaya laakiin mar walba dad markaas ee siyaasadda danaynayo ama ay u muuqato hoggaan inay qabtaan hadday inta meel isla galan yidhaha waxaasaan gaarnay waa wixii shalay waaga dhibaatadiyaan haysata waxyaalka la yaab kale oo na soo maray oo hadda dhow dhaca waxaa ka mid ah dastuur toddoba nin u saxiixan oo toddoba qofood bej walba iskula saxiixan tahay ayaa sana laba kun iyo laba iyo tobankii doorashada dastuurkii lagu galay xeerkii lagu galay sidaasoo ah toddoba nin oo hal ajnabi yahay mahiga mahiga ku saxina toddoba qofooda ku saxina waa waxaasu ma naqanayaan dastuur iyo xeer iyo midna ma naqanayaan hadda nafteeda weli waa la wadaa oo wax ka suuragelaya lama arko laakiin Afarta- baarlamaankeeda inuu dhammaystiro baarlamaanka aaway in afar warqadood saddex sano iyo jarjar la kor taagan yahay oo laleeyahay lama dhamaystirin maxay tahay waxaasi adduunyada xaggee ka dhacdaa waxaas war ma waan daacadu jirin ma waan muwaadinnimo jirin ma waan islaamnimo jirin xaggee u soconnaa su-aalaadka la isweydiiyo waay waaya waaya waxaan siinayaa ex xildhibaan eh, geed بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا دوا مهسيه دبان دقيقتي دوتي ولا دوتي الى قيب سريسه بس ان horta erga kan heeday communique la soo saaray waxaan arkay idoo leeyahay hal la qaato half oo 4.5 iyo deegaan labadaba lagu saleeyay arkay taas waxaan qabaa inay keentay beesha caalamka oo meesha kor joogta ku aheeday Soomaaliya muddo badan maarta faraa kula jirtay inay aragtay labada garab in ismari la in isbarla-ay holaba garbo badbadbal ku dhegan yahay marka taa iyo keenta xal lama naqana horta waxaan weydiisanayaa mas-uuliyiinta hadda tagta shirka ee matelaysa in laga dareemo
Wadani jacayl.
waa dhibaatada soomaaliya ka taagneed shan iyo labaatan sano sidii looga bixi lahaa iyo wax udana oo ha joojiyaano ku dheganaashada oo ku dheganaya gruub kastaba wuxuu isugu aaminsan yahay asagoo siyaasadiisa kale waxaan kaloo anigu aan u arkaa in waxaa la yidhaha oonkaba een, qorraxda ayaa keentay soomaaliya waxaa dhibkan waxaa keenay cadaalad darra iyo qolo kasteehe muslimiinka soomaaliya in wax laga weydiiyo marka wax laga weydiiyo iyo ku salayso kii markaa kursiga joogso kursiga kusii joogi lahay kaa markaa kursiga joogso kursiga ku tegi lahay war dhibaatada dhibaatadu halkaa ma jirtee waxaa ilaahay ku maartay waajib uga dhigay shan iyo labaatan sano dhibaatadan soomaaliya haysata waxaan badda ku daadanaya waxaan maartay jeelka ku jira waxaa kan maartay dibadda iyo aad carruurta cabsida looga xiran ha ku ha fokusgareeyaano oo ha raadiyaano dhibaatada soomaaliya sida looga saari karayaa amba lagu gaarsiin karayaa meel ay adina ka yaaraa karayso oo iyaysan arrintu iyaysan noqonin arrintu iyaysan noqonin kaliya waxaan la shir tago waa inaan u helaa guruub ugu taageero anigu saan raba ku soo baxa saan berito hogaanka dalku qabto
waaya maxamed xaaji waxa weeye horta qaanuunka xaggiisa waxaa nin baa ku doodayey garow wan garow tu garowed wan iyo garow tu laga soo gudub weliba isagaa bareen minister ah ninkaas doodaya isagaa ka gudbiyey isagaa sameeyey constituent assemblyga qoladii dastuurka samaysay barlamaankana odayaashii soo qoray isagaa sameeyey oo bareen minister ah garow wan garow tu maahan dastuur laysku raacay kaasi uu ahaa wixii kumeel gaarka laga dhigay haddana amedmatiga lagu samaynayo qaanuunka marka hadda jiraa waxa weeye haddaan wax caddi jirin wada la raaca oo ayan ka leedahayn meesha la aadayo waxa weeye majhuul iyo mugdi laguma socon karo haddii deg- ma- anigu gobolkaan hadda haysto oo gobolkay jooga ma laba haddaan hadda yidhahdo nina muran nala kuma haysto ogaal baanu ku imaan puntland haddaan yidhaahdo intee ku ku leeyahay waa bal xaq u leeyahay intee soo dhistay ma labaan leeyahay waayo ay qoran tahay oo la qaybshay ama tirsi lagu qaybshay ama xeertintaba lagu qaybshay tan kale waxa weeye laakiin markii dadka la weydiiyey aftida oo waxba lama qaarkood wax Puntland officially ma noqon puntland Puntland- deegaan deegaanka deegaanka ku tale intay xisbiyaba gaartay waa markii sanaadiiqda ugu badeeyey ay gubtay hadda cidina lama joogi kare sanaadiiqdaa lama gubshay waa laga baxay xisbiyo tartamay oo shaciyoobay oo tira muxuu ahaayey soo gaaray sanduuqii lagu riday yaa sanaadiiqdii laba degmo burburisay kalkacyeyga qaro saasaa looga baxay waxaa lagu noqday isku werwan odayaasha lagu noqo النوع الأول لحية لحية وضياش الكيري شري يدو حتى دستور حتى سيدي بقى ولي كورة بهذا المركز ده بقول وانا هل خيرة وانا هل المعمول مركز الصومالي يردن بقى واحد سنكرتا ما ادري سنكرتا وحوي سيدان هذا اللي تشوفه اما ضيع كنت اما dibadda iyo faragashaha ku timaadee soomaaliya oo isu dhan oo isu tirsan oo deegaanka ku qaybsata laakiin waa la heli karaa Waa ka baxay.
marka waxaad leedahay khilaafaad hor laha ka sii bilaaban Khilaafka ka soo baxsan, two point four point eh, afar dhibic shanta ah hash kaga socoto hay intii xal laga helay soo ma inta xal laga heli hay caaqil muumin بسم الله horta xil doona xal ma keeno dadka shirarka hogaaminaya ee masayrka soomaaliyeed inay haddana dib ugu soo noqdaan raba hal soomaaliyeed ma hayaan halka soomaaliya dadka uu ku jiray waa dadka shacabka metela ilaa taas talada loo soo celiyana hal lama gaarayo four point five waa ihaano soomaaliyeed waa ihaano dalka soomaaliya o dhan ma la ogola in xal la gaaro boqol iyo labaatan xildhibaan oo saaki haddii la yidhahdo degmaha lagu xildhibaayo aan maanta deegaan ay kasoo qoday aan laynaa jira been isu sheegi mayno ayagaana hortaagan in wax lamida iyo ajnabi oo ku adeeganaya Waayo.
mana ogolaa doono waayo caaqil muumin xildhibaane xaggee loo socdaa markii labada kun lix iyo tobanka la gaaro
colada waa mahadsan tahay saaxiibada mar labaad waan salaamayaa runtii een, horta ka hor in sata- si taxadir loo fikira ayaa fiican markii waqtigu gebagebo uu maraayo ooqa waxaad moodaa in markaas un la fikiraayo sidii wax loo bedeli lahaa ka hor dadka in isa dareen soomaalinimo ay ku jirta ay u fikiraan dantooda ay ku jirta ay u fikiraan nabadgelyada horumarkooda ay ka shaqeeyaan kadib een, intaas hadda oo cariiriga nuu yahay oo lama gaari karo oo lama sameyn leeyahay waa la gaari lahaa runtii taas horta waxaan ilaahay ugu baryaynaa in soomaalida ay kusoo hanuuniyo wadaniyad iyo soomaalinimada intaas haddaan ku gudbo een, hadda saaxiibka wuxuu yidhi een, baarlamaanka hadda joogo gobollo iyo degmo ay kusoo jeedaan qofaan degmo kasoo jeedina ma laha Een, dhibaatada soomaaliya ay ka habsatay ayay qeyb ka tahay Een, anigu waxaan ka hadlaynaa keliya ma ee, laakiin qaarkood ma gaari karaan uu leeyahay meelahay ka soo jeedeen amni maaha say ku gaaraan amni maaha taas ma- ma- midda haddaan ayagaa laga ka- rabaa inay kaydsadaan midda- midda haddaan ka hadlayno waayo Mm.
haddana waxaan u hadlaynaa soomaali aragtadeeda iyo waqtulxaadirka meesha u socoto see lagu gaarsiin karaa haddaan dhahno isla berri ayaa doorasho la gelaa waana degma lagu salaynaa hoogaa waxaad moodaa in een, sadad sadad saxaga eh aan qofkaan u fikirin marka sidaas saa u fikirtid adiga keliya isku soo- isku- ma isku soo qaadaysa laakiin soomaali oo dhan hadda een, aragtidaas ay kula wadaagtaa ay ay xalkooda say kula tahay hadda maanta fikirkeeda aan u fidhina aniga waxay ila tahay waa la gaari karaa degmo gobol waa la gaari karaa waqtiay u baahan tahay laakiin markaad fiiriso xildhibaane een, mudanayaasha baarlamanka ee hadda jira waxay u kala qaybsan yihiin hadda siyaasiyiinta sidii ay u kala qaybsameen oo kale maya Een, four point five-kii iyo deegaankii xildhibaanadu way kala aaminsan yihiin qaarkood ma aragti waa jiri kartaa qof walba aragtidiis wuu- wuu jiri karaa laakiin markii loo fiiro waqtulxaadirkan hadda baarlamaanka soomaaliya een, midnimadoodii wadajirkooda hadda waa waa hal waay Een, sidee sidee- sidee loogu- Mac- macquul ma tahay in arrintani ah, sidee loogu dhaawac dhaawac gaarsiiso sidee loogu gudbi karaa horta kolley qolada madasha waxa ay soo go-aamiyaan hadda sharciyada hadda jirta waa baarlamaanka soomaaliya hay-adaha constitutionka hadda oo gacanta ku haya ayaga unba ansixin ama u baahan doonaan in la keeno eh, go-aan inay ka gaaraan markaas ha la arko baarlamaanka haddii uu codeeyo een, in la aado degmo iyo gobol ha u codeeyaan ayaga hadda sharcida ayaga hadda masiirkooda gacanta ayaa ayaa ku haya
sheekh yuusuf sile sheekh yuusuf siyaasiyiinta waan aragnay marka bulshada maxaa ayagu doorkoodu yahay waxaa la yidhahdaa tajzi'at almujaza wa taqsiim almuqasa oo macnaheedu yahay wax la kala googooyey mar hore ah hadda la haddana inta kale la kala googooyey lasii jarjaray ha wax la qaybshay mar hore ayaa haddana dib inta hadda loo sii qaybinayo waa horta shaqada soomaali ku socota horta waa sidaas waa inaan ogaana middaan haddaan usoo degto waxaan isleeyahay waddada saxda mar walba waa la heli karaa laakiin dadkii arrintaas u fikeri lahay ee saliimka ahaa ee jihada wanaagsan u fikeriya ma la heli karaa mase waxaan ku sifownay qoladii ilaahay ou sheegay oo ilaahay yidhi wain yarow sabiila rushdi laa yattakiduuhu sabiila wain yarow sabiila algayi yattakiduuhu sabiila hadday arkaan waddada toosan waddo kama dhigtaan ma qaadaan dadka dadka dadka xunxun wey waar waxaa ha laga daayo saasaa aad dalkaynu ku socda waxaa la rabaa inaan kasoo degdegno qorshe boqol sano ah ama konton sano ah ama afartan sano ah waa in la dejiyo haddaan taa la dejin oon ummadda loo dhigan ummadda saasay ku tirtirme madaxtinimada la raadihaana waa la wey doonaa sidii andalus loo waa hay geeddi aad siinaya markaan geeddii waan aragnaa meeshii wax ku socdaan iyo sida hadda wax u socdaan haddii la waayo deegaankii oo four point fivekii ay kusii socoto soomaaliya goormaa marka arrintaan aad leedahay is leedahay way way dhammaanaysaa oo waa lagu gudbayaa
waktigii dhammaanayso ilaaha macbuudka ah ayaa og balse waxaan ogahay hadduu sii socdo four point fiveku hadduu sii socdo waxaa dhibana ku ahay saan hore u sheegay soomaali badan amba shacab badan oo soomaaliyeed weliba kuwoora aaminsan inay leeyihiin deegaan weyn dadkoo roobanaya ayaa ku dhibanay mararka qaarkood waa wax exceptional waa la samay karaa oo haddii la leeyahay si xal loo gaaro qolada markaan cadka ah laga qaado muddo ku meelgaar waa la samayn karaya weriya laakiin dee wax joogtaa wax macquula maahan waaya maxamed xaji anuu waxaan ku reeb ku soo khatimaya rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi kamaa takuunuu yuwalla calaykum haddaad shacabka saa tihiin baa madaxdiinu noqotaa kamaa takuunuu yuwalla calaykum haddaad wanaagsan tihiin dad wanaagsan weelaysa waxaan kaloo leeyahay yaan la quusan waxa weeye ilaah baan leenahay dulmi aan gallay inaan barino inuu naga cafiyo inuu caza wajalana toosiyo mid kale waydin sheegaya saaka meeshaynu joogno aan soo dhibtoonno yaman oo dawlad ahayd saaka waa dhaannaa dhar iyo dhulba waa laga duqaynaya suuriya oo dawlad ahayd waa dhaannaa caalamkao dhan baa duqaynaya ciraaqoo dawlad ahayd waa dhaannaa kiimika iyo bayhoog baa lagu rogeeyay lib lubnaan baladii muxuu ahaaye meesha la yidhaahdo libiya waa dhaanaa luqayn annaga uga horreyna may waa soo dhaafnay annaga uga horreyna way waa soo dhaafnay qowdi wax wey waa dhaanaa waa tahay marka anigu waxaan leeyahay yaan laga quusan arrintuna four point five keedaas ha ahaato haddii la doorana sideed iyo tobanka gobol ha lagu soo
waa tahay dhammaantiiba aadaan umahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xildhibaan yacquub cali maxamed oo ah mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya sheekh yuusuf cali caynte oo ah guddoomiyaha majmaca culummada soomaaliyeed maxamuud geeddi owhilooli oo horay u ahaa mudane ka tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ahay soomaaliya maxamed xaaji aadan oo ah siyaasi kala taliya arrimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca siyaasadda iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiidow oo ah nabadoon soomaaliyeed intaana waxaan ku joojinayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgeli